أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warka dowrnimo ugu doorka rool oo aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mid a dhegaystayaal dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbooyinka mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka silmiyiinta maraykanka ayaa ku soo dhacday xeebta deegaanka saylac ee waqooyiga soomaaliya xili dhaqdhaqaaqo ciidan ay ka jireen deegaankaasi xiise dagaal oo u dhexaysa maamulka riddada puntland iyo mucaaradka maamulkaas ayaa ka taagan degmada garowe ee xarunta gobolka nugaal xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda riddada soomaaliya ay ku fashilantay sidii ay ciidamada kufaarta afrikaanta ugala wareegi lahayd goobaha ay duulaanka ku joogaan taasoo beddelkeedana ay dalbadeen muddo kordhin laba wiil oo dhallinyaro ah oo ku sugnaa xeebta degmada berbera ayaa badda qaaday iyadoona ehelada wiilashaasi ay sheegeen in weli nolol iyo geeri midna aan lagu hayn mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbooyinka iyo waxgaradkii bulshada ku dhaqan degmada kamsooma ayaa kulan ka yeeshay fatahaadaha iyo daadadka socda sidii looga hortegi lahaa mas-uuliyiin ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in ay kilaabyo fara badan oo lagu tuntay ay ka furan yihiin magaalada muqdisho xilli ay sii kordhayaan fisqiga iyo fasaadka ka jira magaalada ee caasimadda ah maamulka islaamiga degmada labaatan jir oo ee wilaayada baay ayaa soo bandhigay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta guddiga gurmadka fatahaadda ee mujaahidiinta ayaa raashin qaybin ka sameeyey degmada ceelcadde ee wilaayada gedo
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhda hijiriguna ay tahay shanta bisha jamaadul awal kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka dowrnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbooyinka haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya xaaris abduqaadir ciidamada mujaahidiintu waxay saaka dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka baarka oo ka mid ah deegaanada dhacadulaadka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbooyinka mujaahidiinta ayaa dhowr jiho ka weeraray xerada waxaana inta la xaqiijiyay dagaalkii saaka ku dhaawacmay hal askari oo murtada ah dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee degmada buulamareer waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga maleeshiyaadka ridada ee degmada qoryoole oo ka mid ah goobaha uu cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aada looga maqlayay deegaano ka fog degmadaasi saacadii lasoo dhaafay ay ahayd markii howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha oo ah deegaan dhaca waddada isku xirta magaalada muqdisho ee degmada afgooye lagu dilay ibraahim maxamed oo ahaa askar ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya maalmo ka hor qarax ka dhacay deegaanka namber lixdan ee wilaayada shabeellada hoose waxaa lagu dilay afar askari oo ka tirsanaa kufaarta afrikaanta mahadsanid xaaris mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka silmiyiinta maraykanka ayaa ku soo dhacday xeebta deegaanka saylac ee waqooyiga soomaaliya xilli dhaqdhaqaaqo ciidan ay ka jiraan deegaankaasi siduu warbixintan ku eegayo suheyb cabdulaahi diyaaraddan oo ah nooca aan duuliyaha lahayn oo ay leedahay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa ku soo dhacday xeebaha magaalada saylac ee waqooyiga soomaaliya iyadoo la helay burburkeeda sida ay ku warramayaan ilow wareedyo ku sugan gobolka awdal diyaaraddan ayaa qayb ka ahayd diyaarado dhowr ah oo toddobaadkii tegay dul heehaabayay xeebaha saylac kuwaas oo loo badinayo inay halkaasi ka hayeen howlo basaasnimo sidoo kale waxay dadka deegaanka ku soo warramayaan in toddobaadkii hore xeebaha magaalada saylac ay ku soo degeen diyaarado helikobtar ah kuwaas oo waday ciidamo ciidamadaas ayaa la sheegay inay ku soo degeen xeebta dadka deegaanka ayaana tilmaamaya inaysan ogeyn waxa ay goobta ka qabteen iyo ujeedka ay u socdeen balse waxay arrintan ku soo aadaysaa iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay dowladda etoobiya ay ku celcelinaysay inay doonayso xeybta saylac ra-iisul wasaaraheeda ayaana ka dhawaajiyey inay arrintaasi la kaashan doonaan dowladaha maraykanka iyo shiinaha xeebaha saylac ee gobolka awdal goob aan sidaas kaga fogeyn waxaa dhaca dalka jabuuti oo saldhigyo militari ay ku leeyihiin kumanaan kun oo ciidamo ah oo ka kala socda dowlado kala duwan oo ay ka mid yihiin maraykanka faransiiska shiinaha jabaan iyo kuwo kale mahadsanid suheyb xiise dagaal oo u dhexaysa maamulka ridada puntland iyo mucaaradka ka soo horjeeda maamulkaas ayaa ka taagan magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal tafaasiisha warkan waxaa inoo haya maahir maxmed
xiisadahan colaadeed ayaa maanta laga dareemayaa xaafadaha kala duwan ee magaalada garoowe ee xarunta maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee puntland halkaasoo ay isku hayaan madaxa maamulkaas iyo kuwa mucaaradka ah ee ka soo horjeeda barqanimadii maanta ayaa mar qura lagu baraarugay gaadiid dagaal iyo maleeshiyaad hubaysan oo ku soo qulqulaya gudaha degmada garoowe waxayna taasi keentay cabsi aad u xoogan oo soo wajahday dadka rayidka ah waxaana durbadii magaalada ka bilowday barakac ay samaynayaan dadka shacabka muuqaallo iyo sawiro laga soo qaaday gudaha garoowe ayaa muujinayay dadka rayidka ah oo ku qaxaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan kadib markii ay arkeen maleeshiyaad is-hor fadhiya iyo gaadiid dagaal oo ku soo qulqulaya magaaladooda siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa xalay murte siciid deni ku eedeeyey inuu maleeshiyaad fara badan oo daacad u ah ka soo daabulayo magaalada boosaaso kuwaasoo ay sheegeen inuu ku doonayo inuu kursiga ku sii haysto waa sida ay hadalka u dhigeene waxaase maanta bilowday inay isu hub uruursadaan labada dhinac maleeshiyaad kala taabacsanna ay soo geliyaan magaalada garoowe marka laga soo tago xiisadda colaadeed iyo barakaca dadka rayidka ah waxaa dhanka kale muuqaalo la soo geliyey baraha internetka ay muujinayeen shaqaalaha ururgaaleedka qaramada midoobay oo isaga qaxaya degmada garoowe kadib markii ay xaaladdu faraha ka sii baxday waa u n t magaalada garoowe oo guuraysa waana ay guureen maanta siyaga cabdulaahi dini intii ugu yaray oo uga shaqeeyey waa intaa
lama oga halka ay ku biyashuban doonaan xiisadaha colaadeed ee ka taagan degmada garoowe ee xarunta gobolka nugaal taasi oo u dhexaysa maleeshiyaadka mucaaradka ah iyo kuwa daacadda u ah madaxa maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee puntland waad mahadsantahay maahir xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in kooxda ridada soomaaliya ay ku fashilantay sidii ay ciidamada kufaarta afrikaanta ugala wareegi lahayd goobaha duulaanka ay ku joogaan taasoo beddelkeedina ay dalbadeen muddo kordhin bashiir muxidiin abu ayman ayaa si amaqaadaya warbixintan murtad cabdulaahi kulano oo ka mid ah xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya islamarkaana soo noqday sarkaal ka tirsan hay-adda sirdoonka riddada ayaa sheegay in dowladda xasan sheekh maxamuud ay ku fashilantay sidii ay ciidamada kufaarta afrikaanta kala wareegi lahayd goobaha ay duulaanka kaga joogaan dalka sidaa darteedna ay dalbadeen muddo kordhin saddex bilood ah ugu horeyn wuxuu ka hadlay murtadkan asbaabta ka dambaysay dib u dhaca wakhtigii laysku ogaa bixitaanka atamis wuxuu sheegay in kooxda riddada aysan helin maleeshiyaadkii buuxin lahaa booska ay baneeyaan atamis ayna maleeshiyaadkooda mar kasta ku burburayaan furimaha dagaalka saxaanshaha codsiga waxaa ka horeeya waxaa jira schedule iyo time table iyo qorshe la sameeyo ciidankan atmis lagu dhimaayo oo ay ku ekeyd laba kun labaatan iyo afarka qorshahaasuna waa caddaa meelaha laga baxaya cadayd waktiga ciidamada bedelaya in la diyaariya caddaa wax kaste waxay ahayd wax lagu heshiiyey atmis iyo ku heshiiyen dowladda soomaaliya iyo qoladan xataa ka kaalmeeya atmis xagga logisticska marka waxaa dhacay horta dibu dhaca dhacay dibu dhacaan dhacayna dowladda mas-uulka ah duruufo keenay ma jiraan waxaa keenay dayac waxaa keenay ciidanka soomaaliyeed inuu burburo waxaa keenay dagaalan qorsho lahayn in la galo waxaana jira aan kuu sheegahaya inuusan jirin ciidan soomaaliyeed oo hadda dhismo ku socdo waad og tahay ciidamadii ugu dambeeyey tababarka eritrea ku socda inay imaadeen waad og tahay dafcadii horeed ciidamada eritrea ilaalo qaran ay yimid inay meesha ka baxeen gulufkii ashaadala dirnimo ee ay wilaayaadka islaamiga ku soo qaadeen bartamihii sanadkii tege ayuu sheegay murtad xildhibaan cabdulaahi kulane inay ku jabeen maleeshiyaadkooduna lagu xasuuqay furimaha dagaalka ayna guuto guuto u burbureen wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday weerarkii coosweyne iyo sida magaalooyinka iyo deegaanadii ay ku soo duuleen ay isaga farxadeen murtadiinta waxaa xaqiiqo ah dowladda soomaaliya inaysan diyaarin ciidan la wareega admiska la wareega forward baskay ka baxayeen dagaalkan la sheegayo shabaabna waa dagaalan qorshaysnayn ee ciidamada lagu baaba'shay wey waad ogta wixii caws weyne ka dhacday inta magaalo ee ciidanka soomaaliyeed uu ka soo baxay wareegga koowaad uu ku leeyahay waxaa ka mid a booco jicibow iyo sooman garsiyaani nuur fanax beera yabaal baardheere aboorey burdaar ruunurgood hilowlagaab alfuraad ceelbacad ceel la helay cadcadey budbud ceel hareeri mursad cabdulaahi kulane ayaa tilmaamay in kooxda riddada aysan dagaalkan u haynin wax qorshe ah isagoo tusaale u soo qaatay ciidankooda ku sugan qeyba ka mid a mudug wuxuuna ugu dambeyn qiray in mujaahidiintu ay awoodooda sii bulaashay waxaa xaqiiqaa xilliga kan shabaab inay sidii horena ka xoog badan yihiin ka hub badan yihiin ka dhaqaale badan yihiin kana qorsho fiican yihiin waxaana keenaya qorsho la-aanta ciidanka uu ku leeyahay xaradheeruu joogaa iyo ciidanka uu ku leeyahay wuxuu joogaa meel hebel wax bedelaa ma jiraan fasax ma qaataan saddex bilood bay furunta ku jiraan tuutahooday kula jiraan waa ku rafaadsan yihiin meel kastana hadda waa kusoo jabahayaan hadalka mursadkan ayaa imaanaya iyadoo fashil uu ku soo dhammaaday muddadii labada bilood ee murtad xasan sheekh uu ku sugnaa magaalada dhuusamareeb halkaasoo uu sheegay inuu ka hagayo duulaanka ashaadarladirnimo ay ku qaadeen gobollada dhexe ee soomaaliya iskabaddaa in maleeshaadkiisa guule ay ka keenaan dagaalkaasi waxa uu dalbaday in muddo saddex bilood oo dheeri ah loogu daro wakhtigii bixitaanka ciidanka atamis saddexdii kun ee loogu talagalay in dalka isaga baxaan bishii ayna soo dhaafnay ee oktoobar mahadsanid walaalka abu ayman laba wiil oo dhallinyaro ah oo ku sugnaa xeebta degmada berbere ayaa badda qaaday iyadoona ehelada wiilashaasi ay sheegaan in weli nolol iyo geeri mid aan lagu hayn warbixinta warkan waxaa haya cabdiqani maxamed iyadoo maalmihii lasoo dhaafay xeebta magaalada berbera laga baadigoobayay meydadka laba wiil oo dhallinyaro ah oo ku qarqoomay badda ayaa ehelada labadaasi wiil waxa ay sheegeen in wiilashooda ay weli meydkooda la-yihiin ayna ka baadigoobayaan xeebaha magaalada berbera goobjoogayaal ku sugan xeebta magaalada berbera ayaa warbaahinta u sheegay in labada qof ee ku qarqoomay badda ay ahaayeen laba wiil oo dhallinyaro ah oo lagu kala magacaabi jiray salmaan mustafe iyo ridwaan mawliid kuwaas oo ka kala yimid magaalooyinka hargeysa iyo burco ehelada iyo qoysaska labada wiil ee meydkooda laga baadigoobayo badda berbera ayaa warbaahinta u sheegay in mid ka mid ah labadaasi wiil la waayey maalintii khamiista ilaa iyo haddana ay weli baadigoob ugu jiraan inay helaan meydkiisa eheladii waxaanu nahay labada qoys ee carruurtooda halkan ku xaqeeya ilaahay allah u naxariisto kulli nafsi daagatum marka hore waan tacsiyad baan dirayaa dhan walba ehelada labada dhinac annaga waxaanu nahay eheladii burco iyo eheladii galbeedka labada iyaduba waxaanu laga dhintay carruur yar baa nagaga jirta badda mustafe waxaa naga jira salmaan mustafe iyo iyo rownad iyo ridwaan mawlid oo qoyska kale ah labadeeda qoysba waxa naga maqan carruurtayadii waxaana ku jireen badda annaga kaayaga waxa la waayey maalintii khamiista gelinkii dambe saddexdii galabnimo dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale xeebta magaalada muqdisho ay ku qarqoomeen laba wiil oo dhallinyaro ah oo qayb ka ahaa bulshada caasimadda waad mahadsantahay cabdiqani mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbooyinka iyo waxgaradka bulshada ku dhaqan degmada kamsoomaali ayaa kulan ka yeeshay fatahaadaha iyo daadadka socda sida looga hortegi lahaa cismaan axmed duubow ayaa si ambaqaadaya warbixintan kulanka oo ahaa mid u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo waxgaradka degmada kamsume ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen xaaladda guud ee degmada dhinaca horumarka iyo sidii maamulka iyo bulshada waxa ay wada shaqayn lahaayeen arrinkaasi sidoo kale kulanka ayaa aad loogu lafaguray xaaladda fatahaadaha webiga iyo sida ay suurtagalka ku tahay in la maareeyo dadka ku nool degmada waxaana kulanka ka soo baxay go'aano ku saabsan in dadka nugul iyo maatida ay tagaan meelaha ka fogfog biyaha webiga sidoo kalena la qiimeeyo qulqulka biyaha ee xawaaraha ku socda suldaan xaydar oo ka mid ahaa waxgaradkii kulanka ka hadlay ayaa xusay in ay qaadanayaan go'aanada ka soo baxay kulanka wuxuuna adkeeyey in deegaanadiisu ay ku soo dhoweynayaan dadka maatida ah fatahaadaha hadda ka socdaan waddanka aska warweydinay walaayadan xog badan ayna siisay waxaynugu warbixineen xaaladaha degmooyinka kale iyo marxaladda hadda biyaha ay maraayeen anigoo ah suldaanka beesha dareed waxaa ballan qaaday maatada degmada kamsuuma in gurmudda u samayno aan soo dhoweyno dhulka taagaga xeebaha ama tuulooyinka guryaha dadka ku jiro cid kastoo laba qol haddii ay leedahay qol inay ku hirto inta kale ummadda kale la geliyo aan u gurmino aan soo dhoweyno qaar ka mid ah waxgaradkii shirka ka qayb galay ayaa dhankooda andalus ugu warramay waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi walaayada gobolka kulanka aan wada qaadanay nala yiri meelaha taagga iyo meelaha kale taga duumo naloo keenay oo naloo soo gurmaday dhan kastaba waana qaadanay deegaanka hadda waa nabad qabaa midda annaga naga quseysay degmada kamsuumo waxaan isla meel dhignay oo isku afgarannay in dadyooga iyo hantidooda la badbaadiyo loona raadiyo meelo ay ku badbaadi karaan sida dalcadaha ka agdhow burgaan iyo buulomaamow degmada aan joogno waa barwaaqaysan tahay dhibaato kama dhicin waxaa noo soo gurmay walaayada gobolka walaayada waxay amarna siisay haddii biyo saa'id la arko maatada in la badbaadiyo cuntada la badbaadiyo taasna waa qaadanay markii uu kulanka soo dhammaaday waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed dabo cabdalle ayaa kormeeray goobaha ay shaqada ka socota ee uu webiga ku fatahay ee ku yaala degmada kamsuuma isagoona xusay in uu soo maray degmooyin iyo deegaano badan oo gobolka ah isagoo u kuurgelayay xaaladda fatahaadaha ee webiga jubba hadda meesha aan joogno waa meelihii shaqada laga hayay waxaannu soo marnay ilaa iyo lix degmo gu'aale ayaa nimid sidoo kale waxaan tagnay degmada saakow dhammaan degmooyinkaasoo dhan waxaan kala soo hadalnay sida layskaga mooso biyaha hadda waxaan maraynaa degmada kamsuuma ee degmada shanaada alxamdulilah rabbialcaalamiin maamulkii waan la kulannay guddigii fatahaadda waan la kulannay waxaan la kulannay odayaasha dhaqanka deegaanka oo aan kala hadalnay dadka in la maareeyo layskana xidho meelaha khatartaa waxaan sidoo kale isku raacnay in meelaha qaarkood la furo si waxaa weeye webiga uu u nafiso ayadana alxamdulilah rabbialcaalamiin aad iyo aad baan ugu guulaysannay hadda waxaan taagannahay waddada isku xirtaa kamsuuma iyo jilib mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in kilaabyo fara badan oo lagu tunto ay ka furan yihiin magaalada muqdisho xilliga uu sii kordhayo fisqiga iyo fasaadka ka jira magaalada caasimadda ah xarta abduqaadir ayaa umuurtaasi warbixintan inooga diyaariyey gudoomiyaha kooxda riddada ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa qiray in fasaadka ay dhaqan xumada ka jirta magaalada muqdisho ay sii kordheen murtad madaali ayaa sheegay in kalaabyada lagu tunto ay buux dhaafeen muqdisho ayna wax lala qabsada ka noqdeen agtooda wuxuu sheegay in sidoo kale daroogada ay si aada ugu dhex faaftay deegaanada ay maamulaan wuxuu sidoo kale murtadkan intaa ku daray in xeebta liyado ay tahay goobaha ugu fisqiga badan magaalada muqdisho
gabdhihii waxaa la leeyahay guriga ka soo baxa waxaan aragnay gabdhahaydiyoo la fasahaadinaya kuwii yararka ah oo weliba qaangaarka ahaa ee sagaaliyo toban jirka toddobiyo toban jirka ahaa ee la luminaayo ee inta shiisho daroogo loogu daro maaragtay kalaab iyo tumashaha ka jirta la leeyahay aysan kuu jeeda inaad dul joogto xataa kuma oga miir ma laha waaga markuu baryo ama marka la gaaro salaada fajarka ka hor xeebta liida qofkii tagtaa tagtaye adigoo dhulka daadsanaa u tegaysaa gabdhihii soomaaliyeed sababtaasna maxay tahay waa daroogadii kalaabyadii agtayna caadi ka noqdo tumashadii caadi ka noqoto daroogadii caadi ka noqoto wixii oo dhana caadi ka noqday fasaadkii caadi ka noqday zinadii caadi ka noqoto hadalka murtadkan ayaa kusoo aadayaa iyadoo magaalada muqdisho iyo deegaanada kale oo cadowga gacanta ku haya ay kusoo badanayaan fisqiga iyo fasaadka ay mas-uulka ka yihiin gaalada dalka kusoo duushay in murtadiinta isagoo qaybta ka yahay waad mahadsantahay xaaris maamulka islaamiga degmada labaatan jir oo ee wilaayada baay ayaa soo bandhigay askar toobadkeenyaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta xasan cabdiraxmaan awo xasaan ayaa warbixinta warkan eegaya askartan taa'ibiinta ah ayay wilaayada islaamiga ee baay ku soo bandhigtay degmada labaatan jirow waxayna muddo sannadaha ka tirsanaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan magaalada baydhabo taa'ibiintan oo markii towxiidka loo qabtay qadka taleefanka ay kula hadashay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee ay soo mareen intii ay ku jireen safka cadowga nuur ibraahim guulow shabada horta miidhan koy gobolka baydhaybu koy miidho gaadano duugdabu koy miibareegi miidhada asagalaada miidhanka tay markin koreyki ana ka biray wafiliga kaalay jidka lebri ka fadhiysay meel kale maasiyakan beeka gaadi kare jidkina badfadhaatana raaweyntu inay tay badaki kukoasa jidka dhala guulmad alagaada buuljada kukoasa arinki wiilow kibey waa kasaadaan markiaaaamiidhadaas dalle badjaka magacayga saddexaan maxamed saktaraad kuulo waa allah walaal macaan horta marka hore waxaan kuu sheegayaa aniga marka hore waxaan ka mid ahaa murtadiinta gaalada ah mataanta tababar waxaan ku qaatay baydhabo dhexdeeda waxaan muddo dheer la shaqeynaya toddoba sano waxaan soo maray marxalad fara badan oo aan aan la yaabaa jirtay marka aan soo maray mataanta marxaladahaas waxaa kamid ah waxaan mar ka shaqeyn jiray meel oo xafiidta oobig oo wax lagu qoraayo mataanta niman ajnabi gaala i imaado waxay dhaheen marka maalin walba waxaa qoraysa maxaa riboodaa maanta haysaa la yidhaha marka waxaan dhahay maxay tahay riboodkii sheegaysa al-shabaab ma haysaa la yidhaha al-shabaab ana al-shabaab ma haya dad oo shacab lasoo xirxiraa meesha ka buuxo wax shabaaba ma ku dhex jiraan aldaa mayaan wax shabaab ma dhex jiro laakiin dadka aad lasoo xirxirin shacbi ahayn dadka xaafada umaadan waa la kala dhamiintaayi mafaan dhanka kale askartan taa'ibiinta ah ayaa ka sheekeeyey sidii loo soo dhoweeyey markii ay soo gaareen wilaayada islaamiga ee baay iyagoona baaq toobadkeenna u diray maleeshiyaadka riddada ee weli ku sugan safka gaalada maasha allah sifarilahinaasheeqona alxamdulilah deefaan wax bari galay deef wax bari galay wilaayada islaamiga ee baay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey qaabilaysay askar taayibiin ah oo ka soo baxayay safka cadowga kuwaas oo ka faa'iidaysanayay baaqyadii horey ay u direen hoggaanka mujaahidiinta ee ku aadanaa in lasoo dhoweynayo cid kasta oo ka soo baxda xeryaha gaalada iyo murtadiinta waad mahadsantahay walaalka waa xasaan ugu dambayntii guddiga gurmadka fatahaadda ee mujaahidiinta ayaa raashin qaybin ka sameeyey degmada ceelcadde ee wilaayada gedo walaalka casaam carafaad ayaa warbixintan inoo eegaya guddiga gurmadka fatahaada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa raashin qaybin ka sameeyey degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga gedo raashin qaybintan ayaa loo qaybiyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka taas oo ay magaalada ay ku fataheen daadad guryahooda iyo goobahooda ganacsi qaar ka mid a dadkii la gaarsiiyey gurmadka ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona u mahad celiyey mujaahidiinta gurmadka soo gaarsiiyey abdisax xuseen degmada alcadde waxaa la siiyey haaf sokor haaf bariis ah laba saddex laba saliid ah wilaayada gobolka iyo isis aad baynu umahadsan yihiin wallaahi oo ilaah baa mahad iskale xaafadihii iyo suuqan ka dhexayso biyaha waa waa nabad galeen ilaa maal haddana in xaafadii hadda biya la yeela ilaa hadda weli iyo suuq iyo xaafad magaal aad bay u saamaysaa gurmadkan dadka ay soo gaarsiiyey mujaahidiinta maxaad ugu ducinaysaan ilaahay khayr ha siiyo waxaan u ducayna khayr allah ha siiyo cadowgooda allah ha jibiyo kor allah ka dhiga gaal meel uu joogo baa allah hallaa bashiir cali xasan degmada calcadde maanta waxaa layidhi raashin ka koobay waa bariis iyo saliid iyo sokor yadiisii walaayada islaamka ilaahay baa ku mahadsan mujaahidiintan noo keentay walaayada islaamkaan ka helnay ilaahay baan ku mahadinayna ayagaan ku mahadinaynaa biyaan na galay oo na qaaday alxamdulilah rabbilcaalamiin waana ku faraxsannahay waana ku faraxsannahay ilaahay baa mahadle waan ku faraxsannahay cadowgana allah qabto gaaladana allah jebi rababka aad bay noo saameeyeen ilaahay baa mahadda iska leh alxamdulilah rabbilcaalamiin haddana walaayada noo soo gurmatay jaamaca yuusuf cabdiraxmaan baa le raashin iyo nacfi baa nala siiyey caddo gurwood baa ka socdo fatahaadna haddii wuu ka dhacday alxamdulilah ilaahay waana ku mahadsan nimco iyo barwaaqa wax hadda dhibah way noo geysteenna ma lahan laakiin fatahaad baa un ka dhacday walaayadana khayr allaha siiyo waa gurmud bay walaalaheedu iyo shacabkeeda ugu fidisay raashin ayayna bixisay marka waa alle subxaana watacaala ayaa ku mahadsan uma bacdigeedna ayagana waa ku mahadsan yihiin dadaalka ay walaalahooda iyo dadka muslimiinta ay u qabteen waxaan leeyahay gaarada allaha allaha baabi'iyo ilaahay diyaaradahooda iyo dababaadkooda iyo waxay go- awoodda sheeganayaan alle subxaana watacaala awooddiisa ha tuso hana baabi'iyo mujaahidiintana allah gargaara iyo muslimiinta dhammaantood saana ismaaciil cabdi alcade ilaahay oo mahadle raashin baa nala siiye laba saddex loo saliida iyo laba haaf haaf sonkor iyo haaf bariis ilaahay ku mahadsan xarakadana siisa ayagana kor allah ka dhigo roobku aaran weeye barwaaqo weeye biyaha meel kasta yaallaan waa nala soo gurmada waa nala soo gurmaday xarakada khayr allah siiyo cadowgeedana allah jebiyo gacanta koraysa allah ka dhigo waan u mahad celinaynaa faadmo cabdidaahir alxamdulilah ilaahay barwaaquu na siiye roob iyo baraaro xarakadana way noo soo gurmatay waxayna siisa raashin ayagana waan u ducaynaynaa ilaahay inuu barakeeyo ilaahay inuu guuleeyo waan u ducaynaynaa insha allah waa u mahad celinaynaa wixii waxna siiye gaalada maxaa ku habaaraysaa gaalada ilaahay ha jabiyo gaalada ilaahay ha jabiyo ilaahay cadaab buu u ballan qaaday adduunkan allaha ku cadaaba aakharana allaha ku cadaaba diyaaradaheedana ilaahay ha naga qabto halaaga wato ilaahay iyagu ha ka hal sidoo kale guddiga gurmadka fataxada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalmihii lasoo dhaafay degmooyin kala duwan gaarsiiyey bulshada ku dhaqan degmada salagle iyo deegaanada hoos yimaada degmooyinka saakow iyo jamaame ee wilaayada jibbooyinka mahadsanid cazaam walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu